xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka new south wales oo hortegay guddi baaraya musuq maasuq xanuunka covid nteen oo ka dilaacay goobo ka baxsan magaalada melbourne ee gobolka victoria kuwaasoo lala xiriirinayo nin darwal ka ahaa gaari xamuula xildhibaan hore oo xiriir qarsoodiya la lahaa bremiyaaradda gobolka new south wales ayaa u sheegay guddi baaraya musuq maasuq inuu aqbalay oo qaatay kumanaan doolar oo lacag kaasha isagoo ku sugan xafiiskiisa baarlamaanka darrel maguire ayaa aqbalay inuu xafiiskiisa baarlamaanka u isticmaalay dana gaara oo ay lahayd shirkad isaga lala xiriirinayay waxa uu aqbalay inuu kumanaan doolar oo kaasha uu ka qaatay haweenay xiriir ganacsi kala dhexeeyay maagi wang taasoo qayb ka ahayd lacago kaasha oo lagu bixinayay fiisooyin loo qaadayay muwaadiniin jiniis ah nin qareena ayaa weydiiyey marka laga hadlayo lacagaha kaashkaa ee aad ka qaadatay miss maagi wang mar walba lacagahaas ma waxaa lagugu keenayay aqalka baarlamaanka mise mararka qaarkood meelo kale ayaad ku qaadanaysay maguire ayaa yidhi meelo kala duwan intaan ka xasuusto qareenkii ayaa ku celiyey laakiin ugu yaraan laakiin ugu yaraan dhowr jeer kumanaan doolaroo kaasha ayaad ka qaadatay miss wang adoo ku sugan xafiiskaaga baarlamaanka soo sidaas ma aha maguire ayaa yidhi ha waa saas guire ayaa lagu khasbay inuu iska casilo baarlamaanka gobolka new south wales labadii kun iyo siddeed iyo tobankii bremiyaaradda gobolkaasi gladys barriciklian ayaa soo afjartay ama joojisay xiriir hoose oo ay la lahayd ninkan bishii august waxaana ay sheegtay inaysan weligeed wax khalada samayn marka laga hadlayo xilka ay u hayso gobolka new south wales oo ah inay tahay bremiyaaradda gobolkaasi laakiin xildhibaan ka tirsan xisbiga leybarka ee gobolka ryan park ayaa sheegay inay tahay wax aan la aamini karin in gladys barriciklian ay weli xafiiska sii joogto waxaa jiray ayuu yidhi xubin baarlamaanka ka tirsan oo ula dhaqmaysay baarlamaanka sidii shirkad gaara oo uu leeyahay waxaana weli jooga ayuu yidhi brimiyaarad annaga rabta inaannu aamino ninkan oo shan iyo toban sanona ay taqaanay xiriir hoosena ay la lahayd ugu yaraan shan sano inaysan waxba ka ogeyn hawsha uu watay codka kalsoonida ayaa loo qaaday bremiyaaradda gobolkaasi gladys barriciklian hogaamiyahan ayaa cadaadis ballaaran oo sii kordhaya kala kulmaysay xiriirkii hoose ee ay la lahayd xildhibaankii laga soo dooran jiray waaga waaga darrel maguire kaasoo kasoo hormuuqday ama horyimid guddiga baaraya musuq maasuqa codka ayaa ku guul daraystay aqalka hoose ee baarlamaanka halkaas oo isbahaysiga bremiyaaraddu ay ka tirsan tahay ay ku leeyihiin aqlabiyad laakiin waxaa la filayaa inay ansixiyaan aqalka sare miss barriciklian ayaa sheegtay in codayntu ay tahay arrin u taalla aqalka sare iyaduse ay isku dayday intii tabarteeda ah inay dadka runta u sheegto inkastoo ayay tiri ay marar badan iskhilaafsan yihiin iyada iyo xildhibaanada madaxa bannaan ee ku sugan aqalka sare waxaan jeclaan lahaa inay fiiriyaan xaqiiqda jirta laakiin waa arrin iyaga u taalla sidaad og tihiin aqalka sare inkastoo aysan fiicnayn inaan ku tilmaamo waa dad cadow ah waxaan ku tilmaami karnaa dad aan cadow isu nahay dowladduna aqlabiyad kuma laha aqalka sare ayay tiri bremiyaaraddu tirada caabuqa ee gobolka new south wales ayaa sidoo kale korortay iyadoo la diiwaan geliyey maanta kow iyo toban kays oo cusub oo bulshada dhexdeeda lagu kala qaaday iyo weliba dhowr kale oo ah dad dalka dibaddiisa ka yimid oo hoteello ku karantiiran sagaal ka mida kaysaska cusub ee maanta la xaqiijiyey ayaa lala xiriirinayaa kaysas hore loo ogaa oo ka dilaacay dhakhtar ku sugan xaafadda lakemba taasoo hadda tirada halkaasi ka qaaday xanuunka guud ahaan gaartay laba-iyo toban melborna darawal gaari xamuula wada ayaa la shaaciyey inuu ahaa ninka faafiyey xanuunka coronavirus ee ka dilaacay gobolada ka baxsan magaalada melbourne ee victoria gobolka ayaa maanta laga diiwaan geliyey toddoba kays oo covid nteen a saddex ka midana waa magaalada sheberton halka shan qofna ay xanuunka u geeriyoodeen kaysaska shaberton ayaa si toosa loola xiriirinayaa xanuunka oo hore uga dilaacay goob laga dukaamaysto oo chartston ku taala iyo weliba kilmore oo bannaanka melbourne ah taliyaha ugu sarreeya barnaamijka baaritaanka xanuunada covid nteen jerome winmar ayaa sheegay in darawalkan gaariga xamuulka wada ee xanuunka uu ku dhacay uu u sheegay maamulayaasha in hore u booqday magaalada shaberton isagoo aan u sheegin arrintaasi mar hore waraysi looga qaaday asbuucyadii hore I think the real area of concern for us with Shepperton is that we ended up in a very extensive conversation uh, with with the individual on the back of the Kilmore.
dhibka ugu weyn ee naga haysta marka laga hadlayo shaberton waa in darawalkan uusan runta noo sheegin markii ugu horreysay oo aannu la hadalnay haddii uu noo sheegi lahaa oo nala socodsiin lahaa inuu shaberton tegey markiiba baaritaanada ayaannu samayn lahayn sidii aannu hore ugu baarnay kilmore iyo banala ayaannu markiiba markiiba dad badan xanuunka ka baari lahayn oo aannu karantiili lahayn toban beri ka hor saadaasha hawada berita oo khamiisana magaalada beth waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar adelaide xoogaa daruura roobaba ayaa la filayaa galabkii labaatan iyo toddoba digrii bayse gaaraysaa melbourne roobab iyo shan iyo labaatan magaalada sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo toddoba digrii halka brisbanena ay tahay qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo toddoba digrii halka australian dollarna maanta waxaa lagu sarrifayay eber dhibic toddobaatan iyo saddex senti oo lacagta maraykanka ah